alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabkii ku saabsanaa axkaamta weysada qaala raximah llahu tacaala wasunanu sunayaasha weysadu asiwaaku cadayashada weeye uma cadayashada dabadeedna basmila bismi illaahi dheh waqsil maydh yadayka labadaada gacmood qabla an tudakhila intaanad gelin horteed inan ay inaaan weel weelkaasoo biyo ay ku jiraan ama dareero kale wamadmid luqluqo waintashiq sanka biyogeli wacamim caam yeel ara'sa madaxa ee bilmasxi masixitaanka ku caam yeel wabda-hu ka bilow masxiga ra'siga min almuqadami xagga hore ka bilow halkan wuxuu kaga hadlayaa musanifku raximah llahu tacaala sunan alwudu waxaa inooga horeeyey shuruud lwudu marka shuruud lwudu waa khamsun buu ihi waa shan lahu shuruuط khamsat shardiga koowaad waxaa biyuhu inay yihiin tahuur kuwa daahira waxna daahiriya shardiga labaad waxaa qofka weyseysanaya inuu yahay qof garaad leh qof waalan iyo mid yaroon garaadsan waa inaanu hayn shardiga saddexaadna wuxuu ahaa qofka weyseysanaya inuu yahay muslim shardiga afraadna wuxuu ahaa wax diidaya biyuhu inay jidhka gaadhaan inuu ka maran yahay qofka weyseysanaya shardiga shanaadna wuxuu ahaa waktigu inuu usoo galo qofka daa'imulxadadka ah weyse jabkiisu uu yahay mid joogto ah marka waa inagii tilmaanay shuruuddu intaa waa ka badan tahay ilaa labiyo toban baa la gaadhsiiya shuruudda waxaa ka mid ah alcilmu bilfardiyati inuu garanayo faralnimada weysada وanlaa yctaqida farda mucayana min furuudihaa sunata faral cayiman uu cayimay faralada weysada ka mida inaanu sunanimo u ictiqaadin waxaa shuruudda ka mida dawaamu niyati xukman in niyada uu niyeystay weysaysigu ay daa'imto xukum ahaan ay u daa'imto bimacnaa aanu sarfin waxaa ka mida cadam lmunaafi wax markaa weysada ay isdiidayaan inaanu joogin sida dee xaydkii oo kale iyo xadadkii inuu socdo fii gayri daa'im alxadath xadadkiisu uu daa'imkayay ka aan ahayn waxaa ka mida shuruudda cadam lmunaafi oo munaafigii sharciga ahaa iyo kii xisiga ahaa halkaa waa inagii ku ishaaray maanicaas cadamu lmaanici min usuuli maain waxaa shuruudda ka mida jary ilmaa cala alcudu inay biyuu xubinta dul maraan ila ilahay wuxu uhi fakhsiluu wujuhakum wa aydiyakum gusligana xaqiiqadiisu waa inay biyuhu meeshaa la meydhaya ay dul maraan markaa shuruuduhu saasi ayay u badan yihiin wuxuu yihi markaa halkan sunayaashii buu kaga hadlo wasunanu ee sunan lwudu ama wasunanu sunayaashi lilwuduui xaale ay weysaysiga u sugnaadeen sidaasoo kale waa sunanu lgusli watayamum asiwaaku cadayashada weeye oo rasuulku wuxuu yihi lowlaa nashuqa calaa ummati la amartuhum bisiwaak cinda kuli wudu uma basmila cadayashada dabadeed bismi illaahi dheh markaa halkan musanifku wuxuu ishaaray basmalada weysada lagu bilaabayo iyo cadayashada inay cadayashadu horeyso laakiin sida muctamadkii waxa weeye fi lmadhab awalu sura inay tahay atasmiya inay tahay oo dee cadayashada lafteedu mar hadday sunno tahay dee bisin bay u baahanaysaa marka cadayashada ayaa dambaysa sida muctamadka ah waqsil meed yadayka yadayka wuxuu uga jeedaa alkuucayn labadaa markaa cukur maydh qabla an tudakhila intaanad gelin horteed inan ay inaaan weel labadooda gacmood weel dareere uu ku jiro biyaa ama dareero kale ah intaanad gelin horta maydh waa makruuh inaad dhex geliso biyaha amaba se dareeraha kale adoon maydhin nabiga alayh salaatu wasalaam yihi falaa yakbis yadahu markuu hurdada ka soo kaco gacantiisa yaanu quusin fi linaa xataa yaksilaha alaaa fainahu laa yadri ayna baatat yadahu markaa nahyiguna wuxuu taxriim u faa'iideyn waaye lanna najaasatu alyadayn mutayaqana maaha mid la yaqiinsan yahay maaha waa dhici karta qofku markuu seexday gacantiisu inay najaaso taabatay iyo inaanay taaban ixtimaalkaasaa ku jira wamadmid buu yihi sunayaasha weysada waxaa ka mid a inaad luqluqato waa madmadada waxaa looga jeedaa idkhaalu lmaa fi lfam in biyaha afka la geliyo in lagu wareejiyaa luqluqashada shardi uma aha in la tufaano shardi uma aha hal liqo ama ha tufaa ku wareeji ama yaanu ku wareejin mar hadduu biyaha afkiisa geliyo luqluqashadii waa xaasil wاntashiq intishaaquna wa wusuul اlma ilى اlanf ama idkhaalu اlma ilى اlanf waa in biyaha sanka la geliyo istinhaarkuna waa biyihii sanka la geliyey in lasoo saaro wa cami min ra'sa sunayaasha weysada waxaa ka mid a in madaxa la wada masaxo mar ka mida in la masaxaa faralladay ku jirta in la wada masaxaana waa sunna yidhahdeen oo nebiga ficilkiisay ku sugnaatay sida xadiidka cabdillaahi ibnu zayd iyo xadiidka cuhmaanba ku sugan wabda-hu bilow masxu ra'siga min almuqadami ka bilow xagga hore ka bilow suu rasuulku samayn jiray calayh isalaatu wasalaam xagga dambegee kadibna soo celi waxaa marka waa haddii dee ay timihiisu dhinac u jiifaan marka hore dee dushaa laga masaxayaa mar labaad kale xaggii kalea la masaxayaa soo celinta laakiin haddaanay dhinac u jiifin marun baa ku filan oo soo celintu faa'iido yeelan mayso wamasxu udunin baa ka mid a sunnayaasha weysada dheg masixitaankeed baatinan wa daahiran dul iyo hoosba la masaxo yacnaa dhegta dusheeda iyo hoosteedaba ay masxu baatinin wa daahirin waa sunne ayay leeyihin dhagaha in la masaxaa xadiidka aludunaani min aras waa daciifinayaan hadduu ansaxana waxay leeyihiin dhegtu waxay madaxa ugu jirtaa halka sanka iyo afku ay wejiga ugu jiraan walisimaakayni labada dalool wamasxu wamasxun baa sunayaasha ka mida masixitaan lisimaakayni labada daloole labada dhegood la masaxo bimaain biyo lagu masaxo aakhara kale macnaa dhegihii biyo cusub waa in loo qaado horta oo qoyaankii biyaha madaxa lagu masaxay ka hadhay laguma masaxayo kuma filla sidaasoo kale dhegtii marka la masaxo daahirkeeda oo intan dabadda u jeeda oo suulka lagu masaxo iyo baatinka oo ah intan xagga wejiga usoo jeeda waa in simaakhaynka oo ah labada daloolla farta la geliyo lagu masaxo biyo cusubna waa in loo qaadaa buuli laakiin rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dhagaha inuu masaxay ayuunbaa ka sugnaatay inuu dhegta markaa laba jeer biyo u qaaday wax soo arooray maaha ama ansaxay wakhalilan buu yidhi takhliili asaabica alyadayni labada gacmood farahooda bimacnaa faraha kale kala dhex geli faraha kaloo qoyan kala dhex geli ma sidanu geli ama sidan ba isu geli wاlixyata wakhallilan faraha u qoyan dhex geli allixyata garhka lixyada alkathata ee ah mid tima badan oo marka majlisu takhaatub la fadhiyo meesha lagu sheekaysanayo ee saddex dhudhun meelaha laysu jiro diirka ka hooseeya aan la arkahayn alixyat lkatha waa taas wاrijlayni wakhallilan faraha dhex geli asaabica rijlayni labada lugood farahooda marka takhliilku isaguna waa sunna nebiguna calayh salatu salaam waa sameeyey waxaanu markaa sunno yahay marka asaabicda ama faraha laga hadlayo haddii ay biyuhu marka hore faraha dhexdooda gaadheen ile faraha dhexdooda intii la maydha la yidhi bay ka mid tahay hadday maydhantay marka takhliilkuna si adkayn iyo si hubsashun buu noqonaya haddii aanay biyuhu marka hore gaadhin waajibba takhliilkuu noqonaya oo dee waaydiyakum ila almalaafiqi wa arjulakum ila alkacbeyni bay soo gelaysaa xataa hadday isku dhegan yihin waxay dhahdaan waa in la kala fujiyo si intaa dhexdoodu ay u maydhanto hadday isku laalaaban yihin isdul saarsaaran yihiinna oo maydhista hore aanay biyuhu dhexdooda ku gaadhahayna in la gaadhsiiyaa waajib bay noqonaysaa garhku markaa waa laba nooc alixyat lkatha walixyat lkhafiifa garhku hadduu yahay garh khafiifa oo a garhka la arkayo marka la wada fadhiyo haragga ka hooseeya isaga daahiran wa baatinan in la maydhaa waajiba dusha iyo hoostaba in laga maydho hadduu yahay garh markaa cufan oo timo badan waa garhka waxa ka hooseeya aan la arkahayn marka la wada fadhiyo saddex dhudhun meelaha la isu jiro isaga dusha in laga maydhaa horta waa waajib leanna wejigiibuu ka mid yahay baatinkiisa in la maydhaa waajib maa fii xaqi dakar ninka marka laga hadlayo gabadha iyo khunsaha mushkilkaa iyaga daahirka iyo baatinkaba inay ka maydhaan baa waajib ku ah waayo garhkoodu waa naadir weeyi marka garhkan la takhliilinayaa faraha oo qoya la dhex gelinayaa waa garhka timaha badan ee weliba nin ku yaala wastakmil ihalaatha saddexda dhammaystir bilyaqiini yaqiin ku dhammaystir wabda bilow maydhista biyumnaaka dhinaca dhinacaaga midig ku bilow siwal uduneyn labada dhegood waxaan ka ahayn marka saddex saddex weysaada ka dhig buu leeyahy si yaqiinana u dhammaystiro haddaad ka shakido ma labaad maydhay mise saddex hadaad ka shakiday iska tuuro mid saddexaad le kaa leh marka maydhista iyo masxiga labadaba waa la saddexaynaya xadiiثu cuثmaan bn cafaan fi اlbukhaari baa u daliila an الnabiy alayh الsalaaةu wasalaam tawaضaأa ثalaaثa ثalaaثa madaxa iyo xubnaha kalena ma kala qaadin xadiiu abi daawuud oo isagu tilmaamay madaxa inuu saddex jeer masaxay ma ansixin isagu wabda biyumnaaka xubnaha markaad maydhayso midigyadaada ku bilow ee qabla yusraak markaad gacmaha maydhayso gacanta midig horaysi markaad lugaha maydhaysana lugta midig horaysi waa sunne inaad bidixda horaysiisaa waa makruuhune xaaraan lagu dambaabayo ama weysada wuxu noqonaysa maa way xubin qura iskaga dhigan yihiin labada gacmood iyo labada lugood wa aydiyakum buuhi ilaahay waqsiluu aydiyakum alyad alyumna walyusra ma odhan wa arjulakum labadii lugoodna ilaahay waa israaciye markaa xubin qura iskaga dhigan yihiin cali bin abi aalibna waa kii lahaa laa ubaali biayihimaa bada'tu yacnaa u aabbe yeeli maayo toodaan ku bilaabo haddaan doona midigtan ku bilaab haddaan doona bidixtan ku bilaabaya lakiin waa makruuhu in bidixda lagu bilaabaa weysada waa ansaxaysa laakiin waa arrin makruuha waayo shay sunnaa baa laga tegey wuxuu ihi siwal uduneyn labada dhegood waxaan ka ahayn marka midigeysigu xadiidka caaisha waa ku sugnaaday saxeynka ku jira kaana nabiyu yucjibu tayamun fii tahuurihi wa tarajulihi wa tanaculihi wa fii shanihi kullihi weysaduna tahuurka ayay ka mid tahay tahaarada marka xubnaha ay suurtagal tahay in midigta la horaysiiya midigta la horeysiinaya maalan kafeynka oo kale mar qurun baa la wada maydhayaa kafka midig la hormaydhi maayo ile waa la ysku maydhaya labadii waana fududa in mar qura la wada maydho labada waxaa la mida dee wejigaoo kale khadeynka labada dhaban ka midig iyo ka bidix marun baa la wada maydhaya ee ka midig ha la hormaydho la odhan maayo dhagahana saasoo kale marun baa labahooda la wada masaxaya waa lisuhuulati imraari ilmaayi calayhima macan hal mar baa markaa biyii la wada marin karaa wastasxib xusuusnow anniyata niyada xusuusnow min bad-in bilowga weysada laga bilaabo ilaa aakhirihi ilaa weysada aakhirkeeda iyo dhammaadkeeda marka istisxaabu niyati dikran waa mustaxab inuu markuu weysada bilaabee uu niyada la yimi ilaa uu dhammaynayo niyadii maanka uu ku hayo oo aanay qalbigiisa ka baxsan oo uu xusuusnaadaa iyadu waa sunne ama istisxaabuhaa xukman fahuwa sharطu fi sixati الniya inuu niyada xukum ahaan u wataa ilaa uu weysada ka dhammaynayo saasoo kale dee wax kastoo ay weysadu shardi u tahay iyadu waa shardiba oo ma ansaxayso haddaanu niyada istisxaabin xukum ahaan u istisxaabin oo hadduu weysaysigii niyeystay dabeetana niyadaa uu jaray niyadaa uu jaray kuma shaqayn karo oo weysadiisii ku ansixi mayso salaadiina waa saas oo kale wadelku cudwin buu yihi ee min asunani sunayaashii weysada waxaa ka mid ah dalku cudwin xubin gacan marinteed macnaa xubnaha la maydhayo inuu gacanta u raaciyo oo gacanta uu ku jejebiyo iyaduna waa sunna un gacan marintaas imraaru اlyadi calى اlcudw اlmaqsuul xubinta la masaxayo la maydhayo in gacanta la mariyo waa sunna yidhaahdeen lianna xaqiiqata algusli jaryu lmaayi cala alcudw xaqiiqada maydhistu waa inay biyu xubinta dul maraan marka in gacanta loo raaciyaa xaqiiqada maydhista dheeraad bay ka tahay waxaanay sunno uga dhigeen khuruujan min khilaafi man awjabahu maalikiyadoo kale waxay leeyihin waa waajib dalkigu wاlkhuruuj min alkhilaafi mustaxabu khilaafka xadu min anadar leh in laga baxaa markaa waa sunne marka had jeer waxaa arkaysa maslada hadii la isku khilaafo qola ay tidhahdo waa waajib waxay odhanayaan waa mustaxab calى khuruuji min alkhilaaf wاlwila wa min sunan اlwudu sunayaasha weyse waxaa ka mida alwila xidhiidhinta la xidhiidhiyo xubintii labaad la maydho inta aanay tii hore qalalin oo marka ay dabayshu dhexdhexaad tahay jawigu dhexdhexaad yahay qofka misaajkiisa iyo dabeecadda jirhkiisuna ay dhexdhexaad tahay waa sunna taasina laakiin waxay sunno tahay fii xaqi saliim qofka badqaba ayay sunno u tahay amaa qofka daa'im lxadadka ah weyse jabkiisu uu joogtadaya wixii weyse ka jebinaysi joogtaa uga socdo isaga muwaalaadka iyo xidhiidhinta maydhista xubnuhu waajib bay ku tahay waayo dee xadadkii ayaa sii badanaya haddii uu wakhti u dhaxaysiiyo shaaficiyu raximah llahu tacaala wuxuu u ictimaaday masaladan aharka cabdillahi bni cumar annahu kaana yatawada'u fi suuq gayra rijlayhi suuquu ku weysaysan jiray labada lugood buu ka tegi jiray idaa aata almasjida asla rijlay masaajidka markuu yimaado labada lugood maydhi jiray walilwuduui muddun waliltaksiili wayustaxabu waxaa loo suneeyaa ama wanudiba waxaa loo suneeyey lilwuduui weysadii muddun mud ama wamuddun mud baa lilwuduui weysadii u sugnaaday mud biyo ah labadaas sacaab markaa oo laysu geeyey qofka ay dhexdhexaadka yihiin saxaabadiisu walitaksiili maydhistiina meedhashadii jidhka la meedhiyeyna saacun baa u sugnaaday wa tuululguri wataxjiili wa min sunani lwudu sunnayaasha weysada tuululguri baa ka mid a wejiga cadaankiisa dheeraynta la dheereeyo wataxjiili lugaha iyo gacmaha cadaantooda dheeraynta la dheereeyo marka waxaa sunnaa buu leeyahay in biyaha weysada aanu mud ka badin biyaha uu ku meedheen saac in aanu ka badin oo afar mudah lixadiidi caaisha ana nabiya calayhi salatu salaam kaana yatawadau bimuddin min maa wayakhtasilu bisaac طuل الغuرana wuxuu uga jeedaa alغura asal ahaan waa albayaad fii wajhi الfaras waa gabasha faraska kaga taal wejiga taxjiilkuna waa albayaad fii qawaa'im الfaras waa cadaanka faraska lugaha kaga yaala halkan se waxaa looga jeedaa inuu qofku wejiga meedhistiisa ka bogto oo inta faralka ah wax uu ku daro intii faralka ah inuu la yimi si uu hubsado saasoo kale meedhista gacmaa inta faralka inuu dhaafiyo oo ilaa cuduudda tusaalehaan uu gaadhsiiyo meedhista lugahana inta faralka inuu dhaafiyo kuraanta inuu dhaafiyo ilaa saaq iyo dhudhunka lugta ilaa kubka inuu gaadhsiiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ina ummatii yudcuuna yowma alqiyaamati guran muxajaliina min aathaari alwudu ummaddayda maalinta qiyaame waxaa loo yeedhay iyagoo wejiye cad oo gacmaha iyo laguhuna cadcad yihiin raadkii weysaduu cadaankaasi ka dhashay xadiidka in xagga dambe waxaa kaga jirta faman istaطaaca minkum an yuطila guratahu falyuطil hada min kalaami abi hurayra waa mudraj oo hadalkii abi hureyre weeye waaye sida markaa gurada loo dheeraynayaana waxa weeyaan wa an yaأtiya biadnaa ziyaadaة calى اlwaajib ziyaadada ama dheeraadka ugu yeeray intii waajibka dheeraadka waa inuu la yimaado uma alwuduءu buu yidhi uma intaa dabeed alwuduء weysaysigii sunnatun sunnu u yahay liljunubi qofka janaaboobay linowmi hurdadiisa awgeed aw in yata aw in araada ama hadduu doono an yata inuu u galmoodo zawjatahu aw amatahu haaniyatan xaaskiisii ama addoontiisii mar labaad inuu ku noqdo hadduu doono aw yashrabi aw araada ama uu doono an yashraba inuu cabo halkana wuxuu kaga hadlayaa xaalado qofka weysaysiga loo sunneeyo hadduu qofku janaaboobo hadduu doonayo inuu seexdo ama mucaawado uu sameeyo ku noqosho ama uu doono inuu wax cuno ama wax uu cabbo waxaa sunno ah inuu weysaysto waana sida nebigu samayn jiray sida caaisha ka sheegta xadiidka ibnu cumar abii cumar uu ka wariyey oo fi saxiixi muslim yanaamu axaduna huwa junub qaala nacam idaa tawada'a midkeemuu seexanaya isagoo junuba haabuu rasuulku hadduu weysaysto markaa kolle dee meedhashaa ku waajibaysa ee weysadani waxay takfiifinaysaa uun waxay takfiifinaysaa ee fududeynaysaa xadafkii xadafkii weynaa ayay fududeynaysaa mucaawadadana rasuulkaa sheegay oo yihi fa inahu anshatu lilcawd cabistu alan ku sheegay cabistiiyo cunista labadabana waxaa lagu sheegay xadiidka camaar bn yaas an nabiya rakasa liljunub ida akla aw sharib ida araada an yakula aw yashrab aw naam an yatawada nebigu calayhi salaatu salaam wuxuu u rukseeyey qofka junubka adoon inuu cuno ama cabo ama uu seexdo inuu weysaysto marka weysadaasi weyse kolley lagu tukanayo ma aha oo ilaa uu maydho dee weysaysigaasoo qura kuma tukan karo marka waa weyso haddii waxyaabihii muujibaat ulwuduuga ama xadadka uu ku dhaco aan waxba lagu soo celinahayn yaani weyso aan lama odrhanayo weysaysigu liljanaaba u weysaystay uu ka jabay hadduu kaajo ama uu saxaroodo mar labaad liljanaaba ha u weysaysto la odhan maayo waayo kadaa saasoo kale yusanu waxaa la sunneeyaa kamaa yusanu maa sabaqa wixii soo hormaray sida loo sunneeyo yusanu waxaa la sunneeyaa tajdiid lwuduu'i weysaysigii in la cusboonaysiiyo in salla waa hadduu ku tukado fariidatan faral aw sunnatan ama sunno muaqata ama daatu sababa uu ku tukado aw naflan ama uu ku tukado sunno mulaqa nafli mulaqa marka weysadii qofku isagoon weyse jabinba inuu cusboonaysiiya iyaduna wuxuu leeya waa sunne laakiin waa inuu weysada hore shaqo ku qabto oo faral uu ku tukaday aw sunnatan uu ku tukado sunnada halkan wuxuu uga jeedaa naflan muaqatan aw daat sababin sunne wakti leh ama sabab leh aw naflanna wuxuu uga jeedaa sunna mulaqa oon sabab iyo wakti toona aan lahayn kuwa markaa dee sababta le salaatu lkusuuf baa ka mida waa waktigalana dee salaatu duxa oo kale iyo rawaatibtii iyo annaflu mulaqana dee waa sunnaha iska furan oo asalaatu khayru mowdicin man araada an yastakira minha falyastakir buuri nebigu alayh isalatu salaam maala yowm ljumca markuu masaajidka yimaad ilaa an yakhruj alimaam ilaa imaamku uu ka soo baxayo waa iska sunaysan karaa sunnahaasina waa sunno mulaqa weeye waaye in in weyse la jiidin karo waxa u daliila xadiidkii nebigu calayh isalaatu wasalaam la weydiiyey ana tawadau min luxuumi lghanam hilibka adhiga ma ka weysaysana faqaala nacam tawadau min luxuumi lghanami in shitum manaa haddaad doontaan adoo iska weyse qabaad hilib adhi cuntay haddaad doonto weysadii iska cusboonaysay macnuhu waa sidaas weysada kaa jebin maaye wuxuu yihi wa rakcataani wayusanu waxaa la sunneeyaa lilwuduu'i weysaysiga waxaa loo sunneeyaa rakcataani laba ragcadood waduca ducaa loo sunneeyaa weysaysiga min bacdihi weysada dabadeed la ducaysto fii ay waktin baa la sunneeyaa wakti kasta oo waqaca ay dhacaan labada ragcadood marka sunayaasha weysada waxaa ka mid a qofku markuu weysaysto inuu ducaysto ashhadu an laa ilah illa waxdahu laa shariika lah ashhadu anna maxameda cabdu warasuulu idha sida saxiixeynka ku taala qofka intaa idhaa futixa lahu abwaabu ljanati thamaaniya buuri nebigu calayh isalatu salaam allahuma ijcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutatahiriin tirmidi baa weriyey fii sunani bukhaarina wuu tacliiliyey sheekhu lalbanina kitaabka irwaa khaliilka waa waa difaaca riwaayaddaas waxaa kaloo loo sunneeyaa qofka weysaystay laba ragcadood inuu tukado xadiidkii bilaal waad garanaysaan fi saxiixi ku jiray wakadalika xadiidkii cuhmaan man tawadaa naxwa wuduui hada uma rakca rakcatayn laa yuxadiu fiihima nafsahu gufira lahu qofka weysaysta ee laba ragcadood tukada oo uu ku khushuucay waa loogu dembi dhaafa labadaa ragcadood markaa min dawaati alasbaab bay ka mid yihiin xataa waqtiyadii salaada laysu diiday iyaga waa la tukanaya oo sabab bay leeyihiin ka horeysa oo sababtaa ka horeysana waa alwuduu nafliguna hadduu leeyahay sabab mutaqadima ama muqaarina fii awqaati nahyi waqtiyada salaada laysu diiday waa la tukan karaa maxaa idinku xiga ya aadaabuhu low anahu maca suquudi اlfardi kan dikra lilacdaar wa bnu xibaan bayd ka mid haysa ya nuska qaarkood buu ku yaalaa nuska qaarkoodna kuma yaalo waay aadaabuhu buu ihi ay mustaxabbaatuhu weysada aadaabteedu istiqbaalu qiblati qiblo u jeesashadeed weeye kamaa yejlisu xayثu lam yusibhu kamaa yejlisu siduu u fadhiisanayo xayثu meel lam yusibu aanu gaadh ahayn rashu ma biyo duulduulkood wayebtadi waa bilaabayaa buu yidhi wayebtadi lyadayni labada gacmood maydhistooduu bilaabayaa bilkafeyni bikasli kafeyni buu ku bilaabayaa kafeynka inuu maydho wa biasaabica wayebtadi waa bilaabayaa biasaabica fara ayuu ku bilaabayaa min arijlayni farahaasi oo markaa lugaha ka mida makruuhuhu weysaysiga makruuhaadkiisu xayثu meel weeye asrafa uu ku israafay fi lma biyaha oo alisraafu fi lma weeye walow ikhtarafa kaa israafayaa kaba darsado min albaxri badi alkabiiri ee weyneed aw qadama ama uu horreysiiye alyusra ta bidix cala alyamiini midigta uu ka horreysiiyey aw jaawaza ama uu dhaafay athalaatha saddexdii bilyaqiini si lahuba uu dhaafay marka sunanna horuu inoogu soo sheegay haddana aadaab buu halkan ku sheegay fama alfarqu bayna alsunnati waaladab culimada qaar waxay leeyiin waa mutaraadifaan oo waa isku mid oo aadaabtan lafteedu waa sunanun laakiin waxaa loo kala qaado magacan gaarkaa loogu bixiyey liannaha gayru muta'akida sida sunnaha ayaa mid adag aanay ahayn mid la adkeeye aanay ahayn oo taqsuru can rutbati sunna sunnada derajadeedu way ka hooseysaa oo cadami quwati daliiliha daliilkeedoo kale ayaan xoog badnayn bay leeyihin marka aadaabta waxaa ka mid a buuri markuu weysanaya inuu qiblada u jeesto maxaa u daliila xadiid ku ansaxay ma jiro waxay leeyihiin un waa kolleyba dhinacun buu u jeesan lahaaye dhinaca u sharafta badan baa dhinaca qiblada ah ashrafuuljihaada qaarkoodna qaacida caamaa bay uga dhigeen likulli taaca oo ibnu muflix kitaabkiisa alaadaab sharciya wuxuu tilmaamayaa lam ara tasriixan bikhilaafihi buu leeyay ijmaac ma soo naqlinayo laakiin cid si cad u sheegtay sidan si khilaafsan ma arag buu leeyahy marka likulli aacana arrintaasi inay u sugantahy buu sheegaya aaco kasta ay tahay qofku inuu xaggaa ula jeesto salaadii iyo ducadii iyo iyaga adilo gaaraaba kusoo aroortay marka sunanimaduna waa xukum sharci ah oo daliilaan iskama sugmi karo hadday arrintaas sunno tahay in weysaysiga qiblada loola jeestana nebiga calayh salatu salaam cadayn laha wala facala dalika saxaabatu rasuulilah aladiina kaanuu axrasa mina cala alkhayr waxaa samayn lahaa saxaabada rasuulka oo khayrka innaga inagaga dadaal badnaa waxaa kaloo ka mida buu leeyahay aadaabta kamaa yejlisu an yejlisa inuu fadhiisto xayثu meel lam yusibhu aanu gaadhahayn rashumaa biyo duulduulkood biyuu ku weysaysanaya duulduulkoodu meel aanu kasoo gaadhahayn macnaa meel yaro sarraysa waa inuu fadhiisto wakadalika cadamu isticaanatii biaxad qofna inaanu kaalmaysan waysadaanu kaalmaysan isna aadaabtay ku daraan sida saxiixiina waxay tahay isticaanadu dee sida ku taallabaa waxa weeyaan safiinaha waa anwaac alisticaanatu fi ixdaari ilmaa iyadu waa jaais weeye waa banaanta nebigana calayh salaatu salaam biyaha weysada waa loo dhigi jiray sida xadiid ibn cabaas saxiixayn ku xusan kuwa maydhashadana saas oo kale kamaa fi xadiidi maymuuna fi lbukhaari wa muslim alisticaanatu cala asabi inuu biyaha in loogu shubo cid u kaalmaysto maca alqudrati caleyh isagoo awooda waxay yidhaahdaan waa khilaaf alawla macnaa waa laga fiican yihi xad اlkaraaha xataa ma gaadhsiisan alisticaanatu cala lus calaa gasl acdaa xubnaha maydhistooda in cid u kaalmaysto cid xubnaha u maydha isagoo awoodana waa makruuh bay yidhahdaan isticaanadu waajibna waa noqotaa oo haddaanu isagu markaa xubnii maydhi karin inuu cid u kaalmaysta walow bilujrati waajib bay ku noqonaysaa arrinta ku saabsan alisticaanatu cala asabi inay tahy khilaaf alwlaa waa gayru saxiix fqad habta fi الصaxiix min xadiiثi cabdilahi bn cabaas min xadiiثi usama labadooduba inay rasuulka alayh الsalaatu wasalaam weysada ugu shushubeen markii rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu carafo ka soo noqday ee musdelife uu kusii socday halkan wuxuu kaga warramaya kayfiyatu gasl اlyadayni wاrijlayn labada gacmood markuu maydhayo siduu u maydhayo wuxuu le wuxuu ka bilaabayaa labada gacmood maydhistooda kafku ka bilaabaya xagganuu markaa markuu isagu dee ku shushubanayo halkan kafku ka bilaabaya saasuu maydhista u wadaya lakin waxa haday cidi ugu shubayso xagganu ayuu ka bilaabaya yaana waa sida wax daliilo si gaara u sheegaya ma jire meeshu doona hadduu ka bilaaboba maqsuudku iyo matluubku waa maydhista uune sida ashalkaa un bay sheegayaan qofka sida u fudud lugahana xagga faruhu kasoo bilaabayaa bay leeyihin halkan wuxuu ku sheegay makruuhaat lwudu waxyaabaha makruuha waxyaabaha loo karaahiyeystay qofka weyseysanaya waxaa kow ka alisraafu fi lma o alikhaaru min sabi lmaa cala alcudw biyihii xubinta meedhisteeda ugu filaa biyo ka badan inuu ku shubo israafku waa ka xayu meel asrafa ee akara min sabi lmaa marka waa haddii biyaha isagu uu leeyahy ama biyuhu ay yihiin biyo mubaax oo cidina aanay lahayn biyuhu hadday yihiin biyo musabala oo mawquufa lilwuduu loo waqfiyey weysaysiga falisraafu xaraamu iminka dadku adiga arko qasabadaha masaajida waa iska furaan faraqdaasay maanta o dhan iska hayaan umana arka inay arrintaa ku dambaabayaan waa dembi arrintaas oo biyaha weysaysiga loo waqfiyey inta xubinta u maydhaysa in ka badan hadduu ka isticmaalo waa xaaraan waanu ku dambaabaya ila in la daadiyo meesha looma dhigin ee meesha waxaa loo dhigay in lagu weysaysto wuxuu le walow min albaxri alkabiiri ikhtarafa walow ikhtarafa ha kaba darsado min albaxri badi alkabiiri ee weyneyd yaani biyihii faraha badnaa unba albaxru alkabiir uga jeeda ee ugama jeedo maalixi waxaa kaloo makruuhaadka ka mida buu leeyahay an yuqadima alyusra cala alyumna inuu gacanta bidix hormaydho ama lugta bidix waa makruuh aw jaawasa halaaa bilyaqiini ama si lahuba inuu saddexda u dhaafiyo bilyaqiinida shakiguu ku saaraya hadduu ka shakiyo yaqiin buu saddex ku gaadhsiinaya xadiidkii imaamu axmed wariyey fman zaada calى hada rasuulku tawadaa alaaثa uma qaal faman zaada calى hada faqad asaaa waظalm waxun buu sameeyey dulmi marka taasoo kale in makruuhun la yidhaahdaa waa yaro ishkaal oo nebigu calayh الsalaatu wasalaam haddii shayga magac shay kaloo xaaraana u bixiyo waa min siyaq taxriim markaa dulmi buu rasuulku sheegay iyo isaao iyo tacadi waaye waxaa kaloo dee makruuhaadka ay ku daraan alisticaanatu biman yaksilu acdaa'ahum maca alqudrati calayhi ay cala algusl baabulmasxi masxitaankiibu u baabi cala alkhufeyn labada kuf la masaxo cala alkufi un mooda cala alkhufeyni buu hi arrinta waa caddeeyey kuf qura lama masixi karo isagoo qofku laba lugood leh hadduu lu qura leeyahay oo dee taa khuf uu ku xidhay wuu masixi karaa lakiin isagoo laba lugood leh inuu mid hadduu mid khuf geliyo midna kab oo taa khufku ku jiro inuu masixo tii kalena uu meydho laa yasixu labada lugood dhinac baa laysu marinaya waa la wada maydhaya ama waa la wada masaxaya laakiin in maydhistii iyo masxigii loo qaybiyaa ma ansaxayso qofkii weysaystay waa mukhayaru beyna algusli waalmasxi wuxuu u door leeyahy inuu lugihiisa maydho iyo intuu waxgeliyo dee waxaa inuu masxo dushiisa inuu masxo walihaada buu masxiga sheegay caqiba alwudu baabkii weysada dabadii yar buu sheegay xadiiu almasx al khufeyn waa xadiid mutawaatira weeye walihaada qofka diidaa yakfur man jaxad almasx al khufeyn yakfur firaq qaarkoodoo lunsan baana ku caanbaxay inay diidaan raafidu waxay leeyiin lugaha la masaxaya weylu lilcaqaabi min annaar xaggay ka marayaan laakiin khufkii lama masaxaya bay leeyihin khufku waa maxay khufku waa sida saxiixa ah yani wuxuu doonayaa ka samaysnaado waana sida madhabku yihi looxa ka samaysnaado quraarada ka samaysnaado haraga ka samaysnaado wuxuu doonayaa ka samaysnaado xataa suufku waa khuf ayib shuruudun buu leeyay shuruud waa inooga socota rukhisa waxaa la baneeyey fi lwuduu weysaysiga dhexdiisa likulli xaadirin mid kasta oo negi yowman maalin ay fii yowmin maalin iyo waleylatin habeen walilmusaafirina waxaa loo rukseeyey fii safari lqasri safarkii salaada lagu gaabinayay ku jiray ilaa halaatin ilaa saddex laga gaadhayo maalmood maca layaaliha iyadoo habeenadooduna ay la socdaan min alixdaathi laga bilaabo markuu weyse jabo ha macnaa rukhisa suhila waa la fududeeyey wayaan macnaheedu maxaa la fududeeyey almasxu alkhufeyn baa la fududeeyey khufeynka in la masxo fi lwuduu waa qeyd oo gusliguu ka ixtiraazaya oo almasxu alkhufeyn wuxuu bedel ka noqdaa maydhista lugaha weysada dhexdeeda ee gusliga bedel kama noqdo waajib iyo sunno kuu doonayba gusligu ha noqdee musaafir iyo muqiim labadaba waa loo rukseeyey musaafirku yowm waleyla buu leeyay sida xadiida ku timi xadiiu cali xadiiu cali wagayrihi ka xadiidi mugiira musaafirkuna wuxuu leeyahay saddex maalmood iyo habeenadood safarka markaa almasxu cala alkhufeyn uu saddex maalmood iyo habeenadood yahay waa safaru طawiil sidaynu ku sheegnay darsigii sharx ibnu qaasim safarku safar awiil iyo safar qasiira buu leeyahy waana kala axkaam safaru awiil rukas buu leeyah min rukhasi waxaa ka mid a almasxu cala alkhufeyn fii halaati ayaami walayaalihin safarka markaa qasiirkaahina isna wuxuu leeyahay rukas gaara buu leeyahy muddadaasi goormay ka bilaabmaysaa min alixdaathi watabtadi waa bilaabmaysaa almuddatu muddadu min alixdaathi weyse jabka ale marka hore isagoo weyse qaba waa inu xidho soo maha markaa uu xidhay looga tirin maayo muddadaas ee marka u horeysa u weyse jabaa looga tirinaya ixdaadkana waxaa looga jeeda cinda inqiaaci muujib alxadath wixii xadadka keenay marka uu go-o intaa uu socdo o dhan loo tirin maayo hadduu saacad kaadida waday saacaddaa loo tirin maayo mar ay ka dhamaato unbaa looga bilaabaya waktiga waaya axaadiida daahirkeeduna waxa weeye in looga tirinayo min almasxi oo xukumka waxay ku caliqday masixitaankay ku caliqday wain yashu wa in yashuka haddii uu shakiyo fi inqidaa'in muddadii masxiga dhammaadkeeda hadduu ka shakiyo gasala uu maydhi labadiisa lagoodo yanaa waxa waajibkaa inuu maydho wa sharطuhu masixitaanka khufka dushiisa la masaxay shardigiisu allubsu waa xidhasho khufkii la xidho bituhrin calaa tuhrin dahaaro lagu xidho kamala ay kaamil mid dhammaystirana yumkinu baa shardiya ay wa sharطuhu an yumkina waa inuu suurtoobo mashyu xaajatin ee almashyu ilaa xaajatin xaajo iyo dan xaggeed in loo socdo calayhima labadaa qof dushooda loogu socdo wasatru weeye shardiga masxigu inuu qarinayo lirijlayn labada lugood ay lilqadameyn maca kacbayhima labada kuraamood iyadoo lala qabo waayo hadda wuxuu leeyahay waa ti waa taa muddo loo yeelay muddadii inay dhammaatay buu ka shakiyey may dhammaatay mise may dhammaan ma masixi karo waayo se qaacida fiqiga ay tidhaahdo alrukhasu laa tustabaaxu bishaki laa tucallaqu bishaki ruksooyinka shaki laguma xidho yaqiinun baa ruksada lagu qaadan karaa marka wuxuu wain yashuka hadduu shakiyo fi inqidaa'in ay fi inqidaai muddatin muddadii dhammaadkeeda hadduu ka shakiyo asala wuu maydhi ay rijlay labadiisa logood dee qofka haddii muddadu ay ka dhammaato markanuu ka shakiyena inay dhammaatay bay la mid tahay une isagoo weyse qabo khufeyn ka xidhan bay muddadii ka dhammaatay weysadii baa kaa jabtay la odhan maayo ee labadii lugoodun baa la maydhayaa ile masxigii maydhista bedelka ka ahaa waa kan meesha ka baxay ee muddadiisi dhammaatee waxaa kaluu ka hadlay shuruudda almasxu cala alkhufeyn uu leeyahy sharuhu allubsu bituurin kamala masxulkhufeyn shardigiisu waa inuu labada khuf xidho isagoo tahaaro kaamila ku sugan sharuhu allubsu waa xidhasho bituurin calaa tuhrin duhri dushii uu ku xidho kamala duhrigaasoo dhammaystiran mugiira ibnu shucba markuu doonay rasuulka inuu ka bixiyo khufeynkii wuxuu hi dacumaa fainii adkhaltuhumaa طaahireyn marka labada lugoodba iyagoo daa'ira in labada khuf geliyo markaasuu masixi karaa waxaa kaloo shuruudda ka mida khufka la masaxayo an yumkina almashyu calayhi lilxaaja wax lagu socon karo dee qofku gaar markuu musaafir yahay oo kale danaha dhowdhow sida xaabagurashada iyo caws iyo waxaa inuu xoolihiisan wato usoo gura iyo danaha waa inuu ugu socon karo hadduu khufku yahay mid aada u ballaadhan oo belah belah macana lama masaxayo masxigiisu ma ansaxayo hadduu cidhiidriyo cidhiidri awgii aan loogu socon karinna masxigiisu ma ansaxayo culays awgii baan loogu socon karinna oo qof wuxuu samaystay looxa ama bira ama quraarad aada u culus oo lugta baanu qaadi karahayn lama masaxayo waayo almasxu cala alkhufeyn dee waa rukso si hore bay noogu sheegay rukhisa fi lwuduui likulli xaadirin baahida dadku ay u qabaan awgii iyo ku danaysiga ay ku danaysanayaan baa loogu fasaxay inay masaxaan oo maydhistii lugaha looga dhaafo haddaan waxba u tarahayn oo aan laguma socon karin markaa dee rukso noqon maayo yumkinu waa inay suurtowdo mashyu xaajatin ay almashyu socod ilaa xaajatin dan xaggeed loo socdo oo calayhima labadaa qof dushooda loogu socdo wasitru baa shardiya inuu qarinayo qofkii lirijlayn labadii lugood maca kacbayhima oo qadru fardigii intii meydhisteedu ay faralka ahayd waa inuu qarinayo yani waa inu xagga dhinacyada inuu ka qarinayo wey lihaada kabii sandhalka oo kale lama masixi karo laakiin buurhku iyagu qofkun bay lamid yihin intii faralka ahayd hadday qarinayaan walfardu buu yidhi qadarka waajibkaa fi masx alkhufeyn masxu bacdi culwin mid sare barhkii in la masaxo weeyi wanudib waxaa la sunneeyey lilkufi ay limasx alkuf lilmasxi alkhuf masixitaankii kufka la masaxay waxaa loo sunneeyey masxu sufli xagga hoose in la masaxo minhu sufligaasi xaalo u kufka ka mid yihi walcaqib iyo ciribta in la masaxo maanaa xagga dambe muakharat rijl marka intaa masxigii faralka uu ku dhacaya waa in xagga sare laga masaxo weliba khutuuta loo masaxo si laymana oo in waxa weeyaan la meel waloo ka mida biyaha la mariyaa shardi maaha marka axaadiida oo dhami saxiixa ah inuu nebigu calى اkhufeyn masaxe bay tilmaamaysa aharkii calina waa macruuf low kana diinu biالra'yi lakana asfal اlkufi awlaa bilmasxi min calah laakiin waxaa sunaa buu leeyahy xagga hoosena in laga masexo iyo xagga cidhibta sunnahaasi axaadiid ay u deliishadeen waa axaadiid daciifa weeye acla اlkuf wa asfalahu in la masexo axaadiida tilmaamaysa wa cadamu isticaabihi wuxuu yihi wanudiba waxaa la suneeyey cadamu isticaabihi inaan inaan masxiga la wada gaadhsiin ee cadamu isticaabi bilmasx ee si khuduudoo laymano loo masexo farihio saa u kala tagsan saa loo mariyo wayukro waxaa kaloo la karhaa algaslu maydhis lilkufi kufkii la maydho wa masxun baa la karhaa masxigaasoo kararahu ka masaxayaa uu ku soo celceliyey marka wuxuu leeyahay waxaa sunno ah inaanu kufka masixitaanka ku caam yeelin oo meel walo dushiisa ka midaba aanu masixin ee si khuduudo laymana uu masixo waxaa makruuha buu leeyahy in la maydho kufka iyo in masixitaanka lagu celceliyo waayo la-aantood baa masxigii uu xaasilaya maydhista iyo masixitaanka lagu celcelinaa faa'iide ma leh bal dhibaatuu leeyaho kufkii buu kharibaya fasahaadinaya maxaa buriye haddaba masixitaanka kufka la masaxay mubtiluhu ee almasxa ma ada weysadii iska ilaali weysadii almasxu alkhufeyn uu ku jiray ayay waxyaabaani buriyaan looma jeedo weysada wixii burin jiray baa burinaya lugaha la maydho ama kuf ku jira hala masaxe waxaa loo jeedaa almasxu cala alkuf masxigii kufka dushiisa la masaxay ee maydhista bedelka ka ahaa maxaa burinaya mubtiluhu masxiga ka burinayaa khalcun bixin weeye la bixiyo labadii kufba ama midkood la bixiyo ama lugtii meel ka midi ay muuqato wa muddat lkamaali ay wa kamaalulmuddati iyo muddada dhamaystirankeeda habeenkiiyo maalintii baa ka dhammaaday muqiimkii ama saddexdii maalmoodii habeenoodia musaafirii ka dhammaaday qadamayka sil faksil maydh markaad kufkii bixiso adoon weyse jabin ama muddadu ay kaa dhammaato qadamayka labadaada gomadood maydh wa muujibu iktisaalin wa mubtiluhu waxaa burinayaa muujibu iktisaalin maydhasho waxaa waajibiye weeye marka kufkii qofku hadduu bixiyo labadiiba ama midkood uu bixiyo almasxu cala khufeynkii uu ka buray waxaana waajib ku noqonaysa hadduu doonaya weysada inuu ku cibaadaysto inuu lugaha maydho weysadoo dhan kusoo celin maayee ilaa inta kale horey u maydhantaye maydhistii lugaha ee kii bedelka ka ahaa almasxu cala alkhufeyn uu meesha ka baxay ayuunbuu la imanaya muddadii haddii ay ka dhammaatana waa sidaasoo kale haddii uu ku dhaco wax maydhasho waajibiya lixadiidi safan ibnu casaal fi tirmidi kaana yaamuruna ida kuna safran aw musaafiriin anlaa nanzica khifaafana alaaata ayaam walayaaliyahun nebigu wuxuuna amri jiray haddaan musaafiriin nahay oo kuf aanu xidhanay aanu masaxayno inaanaan kufka iyaga bixin saddex maalmood iyo habeenadu ilaa min janaabatin waxaanu ka bixin inuu janaabayi mooyaane marka janaabada iyada waa laga bixinaya oo almasxu cala khufeyn wuxuu bedel ka yahay asgaslu rijlayn fi lwuduu maydhistii labada lugood la meydhaya weysada dhexdeeda ee gusligii liljanaaba aw naxwihaa bedelka maaha kama noqon karo janaaba hadday qofkii ku dhacdo waxaa la mida muujibaat lgusligii kale xaydkii nifaaskii wilaadadii mowdkii oo qof baa dhintay isagoo khufeyn xidhan muddadiina weli ay u socoto la odhan maayo inta kale aynu maydhanaa lugahan waynu masaxaynaa kufku baynu masaxaynaa waa laga bixinaya oo lugaha inta la maydhaya lagu daraya marka markuu maydho muddadii way ka kala gooday way goday muddadii tii hore markaas ayuu bilaabayaa muddo cusub iyo masxi waxa weeyaan cusub laakin min ghaaiطi wa bawli wa nawmin laakiin rasuulku wuxuna amray saxaro iyo kaadi iyo hurdayo inaana khufka ka bixin oo mubdilaatulkhuf ka mid maaha isagoo khufkii xidhan oo muddadii ay u baaqi tahay ayuu saxarooday ama kaajay ama seexday dee kuwani weysaday ka jebinayaan almasxu cala alkhufeyn ka jebin maayaan masxigii intay muddadu harsantahy waa iska sii wadan karaa baabu listinjaa istinjaagii buu baabi istinjaagu waa maakuud min najawtu shaya ay qaactu shaygii baan jaray marka istinjaagu waa alabu qaطci annajwa waa doonista qofku uu doonayo inuu jaro oo jirhkiisa uu ka biiyo shaygii mustaqdirka ahaa ee waxa la qurunsada aha ee ka soo baxay sharcanna waa isaalaة اlkhaarij annajis suulinta la suuliyo wixii qofka ka soo baxay ee najaasta ahaa ee almulawith lilfarji almulawith ah ee meesha markaa wasakhaynayay min alfarji ka soo baxay can ilfarji laga suuliyo bimaa in lagu suuliyo aw xajarin ama dhagax lagu suuliyo bisharطih calaa shuruudiisii watan marka alistinjaau waa waajibun laakinahu laa yajib cala alfawr markuu qofku xaajo gutaba inuu istinjooda waajib kuma aha inamaa yajib calayhi اlistinjaa ida araada alqiyaama ila salaa hadduu doonay inuu salaad u kaco waa inuu istinjoodo wakadalika ida tadamaka bاnajaasati haddii najaasadii dee meeshii ay ka soo baxday meelaan ahayn oo jirhkiisa ay gaadhayso markaana waajib bay ku tahay inuu istinjoodo ayib eeg baab istinja iyo baab wudu keebuu dambeysiyey musanifku baab istinja buu dambeysiyey weysadii buu horreysiyey marka facala dalika tabca lirawda oo rawdatu aalibiinka istinjaaga dambaysiiya limaada ayuu u dambaysiyey ishaaraة ilى jawaasi taأkhiir اlistinjaa can اlwudu tilmaamayaa inay bannaan tahay in weysada iyo istinjaaga uu istinjaaga dambaysiin karo oo tusaale ahaan wuu saxarooday ama wuu kaajay wax jirhkiisii gaarhgaarhayana ma aha istinjaagii buu iska daayey markaasuu iska weysaystay weysadaa dabadeed buu iska istinjoon karaa laakiin dee ila gacanta ku istinjoonayaa waa inuu xaayil jira dee si aanay weysada uga burin wax u dhaxeeya markaa gacanta iyo meeshaa uu maydhayo waa inuu jiro laakiin hadda la soco gebagabaysiga iyo tahaaratu daruura iyagu way ka duwan yihin oo gebagabaysiga iyo istinjaaga istinjaaga ma dambaysiin karo horta waa inuu istinjo istinjoodo tahaaratu daruura sida daa'im alxadadka tahaaradiisa oo kalena istinjaaga ma dambaysiin karo sida muctamadka ah waayo labadaasi waa tahaarataani daciifataan laba dahaaroo taag dara wey falaa yasixaani maca qiyaami ilmaanic iyadoo wixii qofka salaada u diidayay uu taagan yahay ma ansaxayaan culimada qaarna waa say u baday inay istinjaaga horeysiiyaan nadaran lilasli walghaalib asalkaasaasa qofka horta inuu istinjoodo kadib weyseysto sida haalibka ee arrinka xaalku u badan yi wey talwiihu farjin buu ihi farji wasakhayntii muujibu istinjaa'in istinjaa waxaa waajibiye weeye wasunna waxaa la sunneeyey alistinjaau istinjood bilaxjaari dhagaxaan lagu istinjoodo uma bilmaayi kadibna biyo lagu istinjoodo yujzi waxaa gudaya maaun biyaa gudaya istinjihii aw halaathu axjaarin ama saddex dhagax saddexdaa dha dhagaxoo yunqi uu ku nadiifiyo bihaa iyada caynan yacnaa caynta ama wixii meesha ka soo baxay laftiisa wasunna waxaa la sunneeyey al-itaaru witriyeyn tiro kala dhiman in laga dhigo wayajibu waa waajibayaa alinqaau baa waajibaya meesha ay wax ka soo baxeen in la nadiifiyo walow biaطraafin walow xasala haba xaasilo alinqaau nadiifintaas biaطraafin giftino halaaثatin saddex oo lixajarin waaxidin u sugnaaday weyaan macnuhu dhagax qura u sugnaaday bikulli mus- masxatin xaal xasala uu xaasilay bikulli masxatin masxitaan kaste istiicaabun gaadhis la wada gaadhay lisaa'ir ilmaxal meesha ay wax ka soo baxeen dhammaanteed halkan markaa wuxuu kaga warramay istinjaagu waxaa istinjaaga waajibiyaa waa wax markaa mulawitha oo ka soo baxay farji mulawitha waxaa looga jeeda wax meeshii dee marayo wax kaga tegaya farjigana qubul iyo dubur labadu way soo gelayaan naadir ha noqdo ama muctaad ha noqdo sida dhiiggii iyo wadidii iyo madidii iyo waxaas oo dhan waa muujibu istinjaa wujuubkiisuna laysa cala alfawr sidaynu sheegnay laba arrimood baa markaa cala alfawr ugu waajiba wasuna waxaa la suneeyey bilaxjaari dhagaxaan lagu istinjoodo uma bilmaa oo in labadaba lagu istinjoodo dhagaxu horeeyo lianna alxajara yuziilu cayna najaasa najaasada lafteed buu suulinaya waalmaaa yuziilu lathar biyuhuna raadkii bay suulinayaan waa ta labaadee hadduu dhagaxa horreysiiyo wuxuu taa kaga badbaadayaa in gacantiisu ay najaasadii baashirto oo ay dee macanaa dhex gasho amaa xadiida ku soo arooray ahlu qubaa inuu ilaahay ammaanay markii la yidhi ma- tahaarada ilaahay idinku ammaanay maxay ahayd nin idhaha in labada labadaasaana kulmin jirna waa daciif xadiidkaas yujziu maaun biyaa ka gudaya biyahu ku istinjoodo oo uu meeshii ku maydho ilaa ay ula badato inay najaasadii suushay aw halaathu axjaarin ama dhagaxaan saddexa baa ka gudaysa isagoo biyaha ista uu iska dayn karaa biyaha isticmaalkooda dhagaxuu isticmaali karaa waa rukso alistinjaau bilxajar marka dhagaxantii waa inay saddex ahaato waa shardi taasi saddexa dhagaxna waxaa looga jeedaa saddex halaathu masaxaat baa looga jeedaa saddex dhagaxoo kala duwan ha ku xaasilaan ama dhagax qura saddexdiisa giftin ama hal giftin oo dhagax quri uu leeyahay limaada istaqrabta siday ku suurtoobaysaa weeyaan soo ma dhagax qura oo hal giftin le inuu saddex jeer meesha ku masaxo waxay ku suurtoobaysaa yamsaxu bihi lmaxal meesha wax kasoo baxeen buu ku masaxaya uma yaksiluhu markaasuu maydhaya uma yujafifu wuu ingejinaya ile isagoo biyuu ku maydhay ay ka qoyan yihiin hadduu meesha marlabaad ku masaxo khalaas oy ka gubatay istijmaarka dhagax isticmaalka ile biyahana shay daari a noqonaye meeshuu kusoo dariye haddana mar kaluu maydhaya u qallajinaya saddexaad buu ku masaxaya dhagax quri saasuu ku suurtoobaa ayib markaa saddex masax ka yar laguma kaaftoomi karo سلمان وxuu hi نهاna رsuuل اللaه أن نستقبل القبلة بغايتنا أو بول أو نستنجي, نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار rasuulku waa noo diiday saddex dhagax ka yar inaan ku isinjoon muslim baa ku wariyey صaxiixiisa marka waxay leeyihin maqsuudku waa meesha wixii mar- maray in la suuliyo dhagaxaantu sideeda maqsuudu ma aha marka haddii saddex jeer uu masaxo ku filan saddex dhagaxa ku masaxo ama dhagax qura giftinadiisaa ku masaxe wاlmuraadu biاlxajari hunaa alxajaru sharci dhagax wuxuu qaybsamaa xajaru xisiyin xajaru sharciyin alxajaru lxisi waa kaa aynu naqaan dhagaxanta hadde kaa dhagax aynu af soomaaliga nidhaahno alxajaru sharcina waa maxay waxaa sharci ahaan xajari waa maxay waa kulu jaamidin طاahirin qaalicin gayri muxtarimin muxtaramin waa mid kasta oo wax jaamid oo qalalana oo daahirna ah waxaana jaraya mid iska dul cararaya aan ahayn miday shareecadu weynaysayna aan ahayn waa xajar marka manaadiishan ama waraaqaan iyo waxyaabaha la isticmaalo softig waxaan idhaahno waa xajar sharcan xaqiiqatan xajar uma aha ee sharcan ayuu xajar iyo marka baabka la joogo marka saddex dhagax baa shardi ah yunqii biha caynan kaasina waa shardi oo alinqaa inuu meeshii saddexdu ay nadiifiyaan hadday nadiifiyaan waa in laga badiyo ila maqsuudku waa in meesha la daahiriye wasuna litaaru lakin xataa haddii laga badiyo waxa sunno ah in tiro kala dhiman laga dhigo rasulku wuxu uhi ida stajmara axadukum falyuutir muttafaqu caleyh can abi hureyra halkan haddaba masaladaynu ku sheegay inuu ku caddeeyey wuxu uhi walow biaطraafi halaaثati xasal walow xasala ay waajib waa waajibaya alinqaau baa waajibaya meeshay wax ka soo baxeen in la nadiifiyo walow xasala haba xaasilo alinqaau biaطraafin giftino halaaثatin saddexa oo lixajarin waaxidin usugnaaday hal dhagax usugnaaday laakiin maxaa shardi ah saddexda giftin mid wal oo ka midaba in maxalkao dhan lagu masaxo wakadalika saddexda dhagax bikulli masxatin lisaa'ir اlmaxal waa ay waxaal xasala uu xaasilay bikulli masxatin masixitaan kasta oo la arkaba uu ku xaasilay isticaabun wadagaadhis lisaa'iri اlmaxal meesha ay wax ka soo baxeen dhammaanteed la wada gaadhay oo inuu u qaybiyaa ma ansaxayso oo saddexdii dhagax midba dhinacu ku masxo ama saddexdii giftin midba dhinacu ku masxo saddexa daraf mid waliba waa inuu maxalka wada maro washarطu buu uri haddaba de shuruuطu ijzaaءi اlxajari hamaaniyatu safiinaha in kusoo dhiganay sooma safiin waa cajiib marka halkaa la marayo oo kutubta kale waaba ka afdheeriya minhaajka iyo shuruuddaasi had jeer ma wada sheegaan shuruuddaasi sharxa ibnuqaasim baynu ku sheegan dad xusuustaan labay u qaybsamaan shuruuطu lilkhaarij shuruud loo shardiyo waxaan meesha ka soo baxay iyo shuruuطu lilxajar shuruud dhagax uu leeyahy waxaa lagu masaxaya uu leeyahy shuruuط alxajar waa maxay an takuna alaxjaaru halaaa ay saddex noqdaan ugu yaraan dee dhagax saddex giftin leh waxaa shuruudda ka mid a an yakuuna jaamidan wax markaa maayaca oo dareero ah de hadduu biyo yahayna dee kaasi dhagaxi meesha uu ka baxay hadduu wax kale yahayna dee wax dareero kale ma daahiriyo najaase ma daahiriyo cinda aljumhuur waxaa kaloo shardiga inuu noqdo daahir ka lagu masaxaya waxaa kaloo shardiga inuu noqdo ay hayru muxtaram hayru mucadam waraaqihii kutubta cilmiga iyo macuumkii hayr lmaa wixii ay bani aadamku cunayeene biyaha marka laga reebo marka isaga shuruuddaasaa loo dhigaa khaarijka waxa soo baxayna si uu dhagaxu u daahiriyo shuruud buu leeyahy tii baalan ku sheegay qaar ka mida wuxuu yihi washarطu sharطigu laa yajifu waa inaanu ingegin khaarijunka soo baxay walaa yara waa inaanu kusoo waa inaanu soo darin ee caleyhi dushiisa hayru midaan isaga ahayn walan yantaqilaa markuu soo baxay meeshii waxa weeyaan uu gaadhay uu ku sugmay waa inaanu ka guurin markaa saddex buu sheegay sooma arkaysa waxa weeyaan anlaa yajif inaanu qalalin kii soo baxay hadduu qalalo biyuun baa waajiba dhagaxu daahirin maayo laakiin kutubta badankoodu saasunbay masalada ku dhaafaane waxaad arkaysaa shuruuxda safiinaha oo kale oo sheegaya isagoo ingegay haddana dhagaxu inuu daahirin karo waa goorma wa ida kaana alxajaru yuziilu ljaaf mar hadduu dhagaxu suulinayo haba qalalaadabe dhagaxu u daahirinaya marka anlaa yajifa khaarijun ay jafaafa oo laa yuziilu lxajaru baa loo jeeda qalayl aanu dhagaxu suulinahayn shardiga koowaad waa ka walaa yaraa hayruhu wax kale waa inaanu ku dul iman waxaa kale hadduu najaas yahay dee najaasada soo baxday baa la rugseeyey dhagax in layskaga biye najaasada kale biyaa ka waajiba hadduu daahir yahayna dee najaasadii meesha marsanayd buu ku najaasoobay isna najaasu noqonaya biyo in lagu maydho u baahan oo najaasadii baa sii badatay waanlaa yantaqila baa shardiga walan yantaqila waa kaa yidhi halkii uu markaa markuu soo baxay uu gaadhay waa inaanu ka guurin markuu soo baxay meel buu ku istaagay meeshii meelaan ahayn hadduu u guuray walow haba noqotaba waxa weeyaan sax- ah, safxadii safxatu dubur ama xashafadiiba ha noqotee kaadidu markii ay soo baxday halkii ay ka gaadhay meelaan ahayn xashafadaba ka mid hadday u duunsho dhagax daahirin maayo biyaa waa jiro kadalika saxaradii s- ah, dhabantaa duburta labadaa dhabanood duburta dhexdoodaba ha noqotee meeshay u guurtee mar hadday intiqaal samayso markii ay soo baxday halkii ay ku dhacday ay ku sugnaatay haddii ay ka guurto dhagaxu daahirin maayo biyo ayaa waajibaya ha. ayib taqatuc hadduu yimaadana waa saasoo kale hadduu googo'o oo saxarada soo baxday meel bay istaagtay way booday meel kale way booday meel kale waxa weeyaan haddii intaa soo baxday halka intaa markaa uu soo baxay halkaa uu ku istaagay intaasunbaa dhagaxu daahirinaya inta kale gooday socodkii horeba eh, saxaradani ku soo baxday ama kaadidani iyadoo weli soconaysa oon istiqraarin bay gooni u gooday intaasi meedhis bay u baahantay Ah. waayo wanadbu buu ihi waxaa la sunneeyey fi lbinaa saatirka qofka waxaa asturaya dhexdiisa laa mustaqbil an laa yakun inaanu noqon iqaadi alxaaja ka xaaje gudanaya mustaqbilan ay lilqiblati mid qiblada u jeestay aw mudbiran ama mid qiblada u daba jeediyey waxaramuu way xaaraantimeeyeen hu oo madkuurka ah ka hore loo soo sheego istiqbaalka iyo istidbaarka ah bilfala ida kaana yaqdii xaajatahu min gayri saatirin hadduu xaaje gudanayo iyadoo wax ka qibladii ka asturaya aanu jirin walaa bimaa'in raakidin ay walaa yaqdi xaajatahu xaajadiisa ku gudan maayo bimaa'in ay fii maa'in biyo dhexdood biyahaasoo raakidin fadhiya walaa mahab meeshay dabayshu ku soo dhabanaysana ku xaajo gudan maayo wa taxta muthmirin geed midha yeesha hoostiina ku xaajo gudan maayo wa thaqbin god markaa daloolan ku xaajo gudan maayo wa sarab god jeexanna ku xaajo gudan maayo wa dilli ay wa taxta dilli ama wa fi dilli harhkiina ku xaajo gudan maayo iyo wa ariiqi wadadii waliyabcud ha fogaado ka xaajo gudanaya haddaanu dee meel loo diyaariyey geleyn walaa yaxmilu qaadi maayo macna yaanu qaadin dikra allaahi ay maktuuban mid qoranoo fiihi dikrullah ilaahay magacyadiisu ay ku qoran yihin aw man ama mid magaci uu ku qoran yahay arsala la soo diro ilahay uu soo diro rasuula waman sahaa ka ilaaba ee magaca ilaahay meeluu ku qoran yahay wuxuu ku qoran yahay ama magaca rusushu uu ku qoran yahay musqul la galaa damma waa geyn ama waa qaban caleyhi dushiisa bilyadi gacantu ku qaban saasuu dul saaru ku qarin wayastaciidu markuu meeshu ku xaajo gudanayo gelayo ilahay buu shaydaan ka magan gelaya bicagsi lmasjidi masaajidka siduu u galo ee uga soo baxo cagsigeedu ayuu musqusha u gelaya ugana soo baxaya faqadim ilyumna midigta horeysi khuruujan marka fi lkhuruuji markaad baxayso wasali wasali makfiratan dembi dhaaf ilaahay weydiiso waxmed ilaahay ammaan wa bilyusra dkul wadkul gal bilyusra lugta bidix ku gal wactamid cusko alyusra lugta bidix waxsira fayd thawbaka maradaada shay-an fa shay-an aadyar aadyar ama in yar in yar shay-an xaalo uu yahay shay fa shay-an haddana shay kale uu yahay ay qaliilan xaalo uu yahay in yar fa qaliilan saakitan xaalaha tay mid aamusan oo mustatiran dadka indhahoodana iska qarinaya marka halkanna wuxuu kaga waramayaa masalada ku saabsan aadaabtii qadaa lxaaja wax ka mida xaaje gudashada wuxuu leeyay markaa qofku hadduu ku xaajo gudanayo fi lbinaa waa sunna inaanu qiblada u jeesan una daba jeedin haddii uu ku xaajo gudanayo meel aan binaa ahaynna waa xaaraan inuu qiblada u jeesto ama u daba jeedin axaadiidii iskhilaafsanayd sida xadiidkii abi ayuub iyo xadiidkii ibnu cumara saasay ku jamciyeen shaaficiyadu iyo dee jumhuurtuba haddaba binaaga iyo falaaga maxaa looga jeedaa la soco sheekhu binaagan dhisme loogama jeedo saatir baa looga jeeda oo haddii isaga iyo qiblada uu u dhaxeeyo shay dhudhunka marka laba loo qaybiyo saddex loo qaybiyo labadii leeg dharar ahaan una jira saddex dhudhun waxaan ka badnayn saddex dhudhun ama ka yar u jira waa sunna uun inaanu qiblada u jeesan una daba jeedin marka binaagani loogama jeedo inuu dhismo ku dhex jiro dhismaa ku dhex jiro ama bannaan ha joogo mar haddii isaga iyo qibladii uu udhaxeeyo shay taagan oo ugu yaraana dhudhunkaa saddex meelood marka loo qaybiyo labadii leeg isagana u jira saddex dhudhun iyo ka yar fa huwa fi lbinaa binaaga markaa saatir baa looga jeeda falaagana maxaa looga jeedaa idaa lam yakun hunaaka saatirun bannaanu loogama jeedo hadduu banaanada ku xaajo gudanayo laakiin geed uu qiblada iska xigsiiyo geedkaasina ugu badnaan saddex dhudhun uu jiro dherarkiisuna dhudhun saddex loo qaybiyey labadii ugu yaraan uu leegayey fa huwa fi lbinaa yaani baynahu wa bayna alqiblati saatiru isagii qibladii wax kala astura ayaa u dhexeeya waaya saxaraaga waxaa la mida albinaa gayru lmucaddi liqadaa'i alxaaja dhismaha aan loo diyaarin xaajo gudasho masquul meel aan ahayn hadduu ku xaajo gudanay dayr dhexdii bu iskaga xaajo gudanay ama qol dhexdii maxaa shardiga in gidaarkiisu uu thuluthaa diraacin leeg yahay irtifaacaan dhismahaana waa inuu u jirsada maxay ugu badnaan saddex dhudhun alaaata adruc faaqal waa inuu jirsado laakiin hadduu ka durko oo tallaabooyin ay u dhexeeyaan uma banaana arrinta noocaasi ahay waa kaladii fi saxaraa ayuu la mid yahay allahu aclam salى allahu calى nabiyina mxamedi wala alih wasaxbih waslama tasliima kaiira